bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanta fale dhugumsadayaal ha ka dhowaada warka haminimo idaacadda warsang oo nimaadan warka qodobadaysin ka dhegaysan weliba aan ka weyna wasiirka wasaaradda bilaanta ee soomaaliya weliba ayaana kulaniya loweel dhatay hanraabta degmada dinsora maamulka degmada baydhabo ya sheegeen in iyo dawgalaha ayaan dakhliga canshuura baydhabo maqaayidi webiin oo casiriyayaha kabadadahay magaalada baydhabo iyadawaana dhalinyaro badan fursado shaqo iyo ku heleen wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janaan ayaa kubasaday xabso dhowr bilood usa ka hiranayay cudurka shuunbiyoodka iyo kubagii xarunta gobolka hiiraana madaweynega dowlad goboleedka hirshabeellena weliba usiina kulan la weeldhaday hay-ado samafalka ay ku howlgalo gobolka hiiraana ahlu sunna oo iyo nabadda qorshe iyo ka sheegasa xildhibaano cusub qodobada banaankiisiin ka dhegaysan warka ookana weliba anka wawina etoobiya oo laka arag afar qof oo linku shakiysanayn iyo gabaan cudurka kadilaacii shiino iyo falastiiniyiinta oon kabaaqay adduunka inayo ku horjeystaan qorsho taraamusubada
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaa suwo arbaa taariikhdan iyo ka edinta labaata iyo siyeedka bili koowaad ee janwari sanada labada kun iyo labaatanka weliba dheegtana qodobadan ka weynaya warka hamiignimo ha ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda bilaanta soomaaliya weliba kulan laweel dhatay hanraabta degmada diinsora wariyahena maxamuud al cabdulaahi ayaa warkuun nin faahfaahiye wasiirka wasaaradda haweenka iyo weliba qoqol insaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya marwadeeqa yaasiin haaji yaa weliba shalay jeeseetay degmada diinsoor ee gobolka baayeedoona safarshay ka toosanaya sidii aan la kulami lahayd hanraabto ka noola degmada diinsoor ee gobolka baaya oo dhowaantugna tumukumida hanraabta sayidka kudhaha muuqdana golo deegaanka degmada diinsoor ee gobolka baaya waliban iyo kulan la qaadatay hanraabto ka nool degmada sayti iyadoon iyo kula hadalay dadaalka wasaaradda hanraabta ee dowladda federaalk ee soomaaliya yaa ka biyahaydii sidii hanraabta soomaaliyeed iyo wallanqobsada lahayana waato marwadeeqa yaasiin haji oo markoorya ku hadalay safarshay agseti degmada diinsoor ee gobolka mbaaya
farxadda anigoo ah wasiirka haweenka iyo horumarinta bulshadaanka farxaddaas waxay daba socotaa dhismihii aadaseen ee golaha deegaanka bulsho waxaa mahadda iskale odayaasha oo soo xulay oo u gartay gabdhahooda inay horgaanta u qaban karaan isla markaasna ay maaragtay aamineen inay maaragtay bulshada hore u socodsiin karaan sidaasoo kale shacabka sor oo ayaguna doortay ogolaaday ammaantaas in ka badan waxaa mas-uuliyadeeda iska leh maamulka koonfur galbe waa iskaashateen kaashigiini ayaa wuxuu dhaliyey in aad konton boqolkiiba awoodda gabdhaha
dhanaan kaliyado hadarjee sii wadataya waliba yaan mahadnagday madaweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftagareena mahad weyn aan u jeedinayaa madaxweynaha cabdiasiis maxamed laftagareen oo hogaankiisa daniyey maanta diinsoor inay u noqoto calaamad aan wasiirka oo dhalinyarada ah laakiin oo wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed waa wiil dhalinyaro ah oo juhdi badan geliya waa la socdaa wasiir inaad aad ma aragtay maalin iyo habeenba aad ku taagneyd in aad arrimahaan aad soo miro dhaliso adna waa kaaga mahad celinayaa la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed sidaas oo kale oo dhaqameedyada bulshada ciidamada qalabka sida intaba waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin eedadag mahasani maxamuuda maamulka degmada baydhaban ayaa sheegeen in iyo dabagalahayaan dakhliga canjuuro baydhaba yuusuf sheekh aadan iyo warkun nin faahfaahiye guddoomiyadii degmada baydhabo ee nadoga magaalada baydhabo iyo ku-xigeensi iyo booqdisuuga wiin ee holo ee magaalada baydhabo iyo ujeedka booqashadiyooni oo ka tilmaameen sidii oon ka kuur gala lahaayeen dhagdhagaaga ganacsi ee magaalada baydhabo iyo dakhliga cashuur aruurinta ku dareera magaalada baydhabo kormeerka gudib gudoomiyaga degmada baydhabo ee nadoga magaalada baydhabo xasan macalin axmed biikole oo xafiisdii kala hadalay warbaahinta iyo weliba usi sheegay intii kormeersha usahaay kolahaka koy oo kadabagalayaan cashuurta lakagaadaw ganacsatada holo ganacsadaas ee magaalada baydhabo iyo guud ahaanba dhagaalo iyo dakhliga ha ku kaaroodo magaalada sidoo kale idna gudoomiyaga weliba uuse ku hadalay ganacsatada ka ganacsadaasa dhululka iyo bulshada weliba waan ankabaagay hantiyo ha ogaayaan xafiiska dhulka shalgadadowka magaalada baydhabo shirka jaraad wuxuu ku saabsan yahay safaradii labada beri aan ku tagaayo maxaa layidhahdaa si boqol ah oo anu aan kontaroolay dhaqaalaha dakhliga dowladda hoose waxaan ku dadaalnaba waxaan gaarsanay meel fiican marka horena waxaa weye waxyaalo qaldan baan ku aragnay ciidanka dowladda hoose muxuu saan u kontaroolna anu ogaana sirtamaanadan waxaan ku jirnay howlgal dhinaca kordhinta dakhliga dowladda hoose saan u ogaana dhaqaalaha meel ay marayaan waan hadda meel fiican bay noo marisay wax walba guul ma dhahayna laakiin waxaan keennay meel dhexe oo fiican waana gaarhsin doonaa meesha annaga aan rabno haddii ilaah yidhaahdo waddan dhagaaniis baxsan oo oo lagu shaqayn oo dabagal lagu samayn oo la kontaroolin oo dhaqaalahaas laga qaaday shacabka dadka aqoonta ah dadka masaakiinta ah kuwa gaarigada soo rarto habeenkii oo dhan soo dheelmanayo oo ay keenayaan qoriyo oo maxaa ladhahaa si qaldan loo isticmaalo daraaddeed ayaan u samaynayna kormeer in aruurinta dhaqaalaha cashuurta ee dowladda hoose qaada ama dowladdaba loo qaada waxaa weeye in la koontaroolo waay oo dabagal lagu sameeyo waay waxaan ku boorinaynaa dhaqaalahaas dhinaca wasaaradda maaliyad ha noqoto maaliyadda ha noqoto dhinaca maxaa la yidhahdaa muxuuahay ciidanka turubitaaniga oo cashuuraha u qaabilsinay dabagal ku sameeyaan ha noqoto ciddii samaynaysa musuqnaasig u doonayna in lacagtan si qaabdare loo isticmaalo ama la dhaca ama maxaa la yidhahdaa muxuu ahay waxaan ku boorinaynaa ciidanka cashuuraha qaada sida dowladaha dowladda hoose ay maxaa la yidhahda qaladaad ay sameeyaan askari welba shaqadiisu ku soo baxaya hadduu qalad sameeyo waxaan ka qaadaynaa tillaabo oo loogu rugsaynayo ama loogu erinayo shaqada dowladda hantada ummadda laga qaada iyo dhaqaalaha dowladda meeshaay marteen in la ogaada waa laga maarmaan oo qofka dhanaha kaleed gudoomiygii iyo weliba uu soo hadalshay sii wadad iyo weliba uuse sheegay lankii gurisha isku gadaw intuusa kooy ah xafiiska dowladda
marka haddii dhulkii uu maray maanfuulka anaa gati laleeyahay wax suurto wey ma see ku gadan kartaa mada iskale see ku gadan kartaa ma nin shaksi baa leh see ku gadan kartaa ma sharci dowladeed baa u haysataa see ku gadan kartaa subarooga ma haysataa maya absolut ma suurto weyso arrin la yeelaya maha taas ha ogaadeen shacabka baaqaasa u jeedinaya shacabka waxaa iigu xiga dhulalka la gadaay dadweynaha ninkii gurigiis gatow imow xafiiska dowladda u imow dowladda hoose laakiin hebel hebel baan la hadlay telefoon baan u diray wuxuu isiyey maxaa la yidhahdaa maxaa waxaasaan siiyey waxaasaan yeelay ma yeelin annaga nina lama hadli kartaan nina telefoon uma dirsan kartaan dadweynahan u sheegaya dadka guryaha gadanay ha yimaadeen xafiiska iibka dhulka wuxuu ku yaalaa degmada baydhabo wuxuu ku yaalaa xafiiska dowladda hoose qaata maxaa la yidhahdaa maxaa sharci oo aad wax ku samaynaysa ku gadateen dhulka iska bixi lacagta taad wala duminaya bari yuusuf sheekh aadam raadiha warsan baydhabo eedadag mahadsanyaa yuusufa maqaayadigu weyn oo casri ayaha ka baddahay magaalada baydhabo iyadoo aana dhallinyaro badan fursado shaqo iyo ku heleen cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo warkun nin faahfaahiye
Saan berita sar. Abasa. magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yalla ku dareemahaya hakukabadowka dhiniga dhismooyinka xarumo ganacsiga casriga ee haanas oo baydhabo ku hergeliyeen dad dibad rooga ee soomaaliyeed oo dibhanka nagadahaya dalsho welibana goobogaas ku mid ee maqaaxido oo bulshada yo-anseedayan iniyo wakhti ka qaadadan salaxyo laka ciyaarow sbortiska iyo goobo kale oo ganacsi by restaurant and cafeteria barka city oo kiyaala xerjad sida dad badan reer baydhabo biyo ka saayaan baarka mayba la aasaasay 2016 geedka laga aasaasay baarka mid en ujeedka laga aasaasay mayba hayay xiligan magaalada xiligaa city xiliga baarka la aasaasay mukujerna ama baarar oo vip ah haba isan qaab mayla raayis istiraatiiji nin sameeyay vip laho dhorgiiba ku qiibsan magaalada ma lahaay maadaama baaxdaasayti magaalada ka jarti een mayba markii una sii fiirinay unu baarbaarni ee magaalada intii aan baahan town aragnay baar oo vip aho habaysan dhorgiibad ka kooban inuna samayna iyo markaasi baaxdii in magaaladan baahanta aragnay saasaytaan ka dhagaagnay falkaasin samayni saas daraadiye een nin suurtageli ingunu baarki habayna ee maga bay restaurant an cafeteria leeraaw limbi shaqada sidee ka bilaawatay baarki shaqadis sadaasiitiya ninka suurtageli sidee ka bilaawan marka baarka meeqa gelin shaqeeya baarka mayba shaqeeyey meelun weliba waa maqaaxida by restaurant and cafeteria oo ka yaala magaalada baydhabo welibana kala kulmay ku kumid ah milkiiliga maqaaxida oo laka magacaabow cabdirashiid maxamed isxaaq oo ku tirsan milkiilayaalka maqaaxida waa ku socona inkuwarbi sababta lan aasaasi maqaaxida iyo wakhtiga la furi baarkan by restaurant and cafeteria sida dhammaan bulshada reer baydhabo iyo ogsiyin mayba baararka v i b ga aadayo maadaama baarar guubiin baararkal hore in jaren iyo mayba ahaan eta en by restaurant mayba ahaan eta baararka v i b ga oo magaaladan qaab meelaraay v i b habaysan lakabilaawo kow by restaurant yahayti saas daraadiya mayba ahaanka eta baararka oo v i b ga habaysan iyo mayba ahaan eta by restaurant aadiyo baararka aadiyo saasanka eta markan taasiyo kukuduunta en dhinaca dhadhaanka iyo raashuunka magaalada tangenkahaysati sida reer baydhabo bulshadii ogsiyin mayb waa by restaurant ay welibaa jara maqaaxido kale oo casri ah oo ka yaala magaalada baydhabo haanas oo bulshada inta badanba anseedeen iniyo ka nafsadan sawirina isku ka qaadan martidiyona ka casuumaan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba cudurka shubuunbiyoodka ayaa ku farowroomay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraana waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuhaneen gudadii magaalada beledweyne bukaanada uu xanuunka soo riday ee la dhigay isbitaalka magaalada beledweyne ayaa tiradoodu ay gaaraysaa toddobaatan iyo saddex qof dadka uu soo ritay cudurkan ayaa intooda badan ah caruur kuwa oo laga keenay xaafadaha magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne doctor suleymaan cabdi cali ayaa sheegay inay diyaariyaan dhakhaatiir loo dirayo tuulooyin hoos yimaada magaalada beledweyne
hadda waxaan ku guda jirnaa in aan meelaha fogfog oo anaga hadda maxaan ku rahdaa dadka aysan ka imaan karin inaan u dirno tiimam mobile teams aan u dirno dhakhaatiir ay hogaaminayaan si problemka loogu xalliyo meelaha ugu badan ama loo soo refer gareeyo saas loo soo gaarsiyo dadka qaar yani ilmaha guryaha lagu haya way dhimanayaan waxaa leeyahay way dhinteen intaasaa ku dhimateen tuulo heblo intaasaa ku dhimatay doctor cabdixaliin cabdulaahi maxamed oo ku hadlay magaca maamulka isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in saddex caruur ah ay isbitaalka ugu geeriyoodeen cudurka shububiyoodka toddobaatan iyo saddex qof oo ka mid a dadkaasi la keenay isbitaalka shay toban kale ayuu sheegay inay ka baxeen bukaanada noo yimid habeenkii jimcaha ilaa hadeertaan waxay marayaan toddobaatan iyo saddex bukaan lix bukaan oo bukaanadaas ka mid ah markii isbitaalka la keenayba horey ayay ka dhinteen ayagoona maxay ahayd intaana qaybta emergency la geynin isla baabuurtooda ayaa lagu celiyey waxayna waayeen dad xaafadihii iyo meelihii gargaar ugu sameeyo bukaanada haddeertaan inta kale ee soo hartay bukaanadaas shan iyo toban oo ka mid ah shalay iyo saakay ayaan bixinay alxamdulilah aad iyo aadayna u fiican yihiin bukaanadaas guryahooda ayay ku laabteen kadib markii loo sameeyey wacyigelin iyo daawooyinkii u baahnaayeen iyo maxaad wixii dhammaantood markii la wada siiyey inta kale ee maanta hadda saaka waxaa noo jiifto konton iyo laba bukaan ayaa noo jiifto konton iyo labadaas bukaan sagaal ka mid a xalay yimaadeen saacaddan aan hadda hadlaynana toddoba bukaan ayaa joogto ilaa saaka salaadda subax bukaanadan noo joogo ilaa hadeertaan intaas ay iskugu jiraan wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa sheegtay in xanuunkan saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen toban caruur ah xaafadaha magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada abdullaahi maxamuud indhoy ayaa sheegay in isbit- waxaa jirtay ka wasaarad ahaan wasaaradii oo caafimaadka inay saakay shalay assessment samaysay tagtay tuulayaal badan sida dadka tuulooyinka ay noo sheegeen inay jiraan mataqaanaa dhimasho badan oo onsid ah markii uu qofka cunuga uu kusoo boodo shubanka ama qofka waayeelkaaba horay mataqaanaa intay dadku oo mataqaanaa isbitaal la gaareen baa mataqaanaa ay ku dhimanaan waxaa naloo sheegay tuulada toggokoy inay tageen tiimka inay saddex qofood ku dhimatay waxaa naloo sheegay inay defow laba qofood ku dhimatay saaka oo balistid la tagana ma taqaanaa inay saddex qofood ay ku dhimatay oo mid ka mid a iyadoo la duugo markaas midkiisiiba ay u tageen tiimka meesha tagay tiimkaas oo la yidhaahdo ma taqaanaa e r t oo ma taqaanaa r r t regional response macnaha team tiimkaasoo ma taqaanaa ay sheegay wasaaraddu leedahay ka guud ahaan isbitaallada magaalada iyo farmashaasha markaa soo marta waxaa arkaysaa isbitaallada brefatka inay aad ay dadku yaalin marka laga reebo mataqaanaa isbitaalka magaalada oo asigana mataqaan buuxdhaafiyey hadda waxaa loo baahan yahay oo arjantiga ah inaa sheeg dadkan iyo isbitaallada iyo barefadka yaal inaa mataqaanaa meel la helo c t c ah inay wash activation la sameeyo inay mataqaan task force la samayno waxaasoo dhan mataqaanaa in laysku daba rido wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka hirshabelle khaliif muumin duxow oo isbitaalka booqday ayaa sheegay in bukaanadan ay u baahan yihiin in la caawiyo maxaa yeelay way ka tan badan tahay waxa hadda isbitaalka u yaalla iyo dhibaatada meesha ka jirta way kala tan badan yihiin marka waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysan karta hadday yihiin hay-adaha muxuu ahaayey wax caawiya iyo hadday yihiin muxuu ahaye w f jqoo shalay qaaday muxuu ahaayey baaristii waxaan lagu ogaanayay cid walba waxaan leenahay wax alla waxaad haysiin yaan laga hagrin sida aan ka warqabnana dadku waxay ka kala yimideen afarta xaafadood tuulooyinka u dhadhow magaalada beledweyne iyo iyo baadiyaha isla wararka dhinigaasay hirshabelle intuunan kubana madaweynaha dowlad goboleedka hirshabelle weliba uu siina kulan laweel dhabeeye hay-ado samafalka ay ku howlgalo ee gobolkaasi iyo hiiraana mar kale bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkun nin faahfaahiye madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi gwaare ayaa kulan la qaatay hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii wax loogu qaban lahaa cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay magaalada beledweyne iyo deegaana ka tirsan gobolka hiiraan waxaana kulanka ka qayb galay maamulka gobolka hiiraan ee ka degmada beledweyne cudurka shubanbiyoodka ayaa wuxuu ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana isbitaalka magaalada beledweyne la dhigay in ka badan toddobaatan iyo shan ruux oo cudurkaasi uu soo ritay wasiirka cadaalada iyo garsoorka maamulka hirshabelle khaliif muumin ayaa ka hadlay way ka tan badan tahay waxa hadda isbitaalka u yaalla iyo dhibaatada meesha ka jirta way kala tan badan yihiin marka waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysan karta hadday yihiin hay-adaha muxuu ahaayey wax caawiya iyo hadday yihiin muxuu ahaye w f jqoo shalay qaaday muxuu ahaayey baaristii waxaan lagu ogaanayay cid walba waxaan leenahay wax alla waxaad haysiin yaan laga hagrin sida aan ka warqabnana dadku waxay ka kala yimideen afarta xaafadood tuulooyinka u dhadhow magaalada beledweyne iyo iyo baadiyaha nadaafadda deegaanka oo aan wanaagsanayn iyo fatahaadii beledweyne ka dhacday ayaa waxay burburisay qaar ka mid ah musqulihii ay dadku isticmaalayeen waxaana xilliyada kulaylaha ka dhasha magaalada beledweyne cudurka shubanbiyoodka eedhedan mahadsanyo waryahana bashiira weliba xabso kubadsada iyo wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan kaasoo dhowrkii bilood laha dhaafi uusan hirinaya dowladda soomaaliya taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed zakiya xuseen axmed yaa xaqiijiday inuusa basadii wasiirka iyadaban ay sheegtay in laamo amniga soomaaliya iyo karaad roogan inkastoo iyo sheegna meeluusa kiirinaye wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan yaheraabtunku basadii meeluusa kiirinayay hay-ado amniga iyo karaad roogan inuu gacantayo haka dhikan eedeysanaga saalanhaysada dembiyiasha la duwan waa sidaiyo sheegtay taliyo zakiye magaalada dhowsmareeb ee caasimada galmuduga waliba la sheegahaya in hogaanka ahlusuna iyo wadana qorshooyinka dambeeyey ee ka eedan sheegowka xildhibaanada iyo xaqwarana xarunta inji oo yeeto fadhiga hogaanka ahlusuna yalla ka sheegay liiska c t sagaal xildhibaan hanasabaan la sheegay in isla geekaba iyo dooradeen guddoonka baarlamaanka oo kumada banaan ahlusuna weliba horeeyeen soo badeeyay guddi doorashada hanasabaana diiwaan geliyeen musharaxiinta madawyne iyo madawyne ku-xigeen kuriyadda khilaafa sharlax geliyay dowladda soomaaliya xaalka khilaafka galmudug iyo hadda deeri meelinka koreytay welibaana dhuusamareeb ku dareere dhisowka lama maamul meelo madawynaha galmudug ee axmed ducale geele xaafa usiina dhisahay maamul cusub oo kawada magaalada gaalkacya idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhugunsadaal warkii haminimo ee ku dhugunsaytan afar qof oo lunku shakaysanyeeniyo qabanha cudurka corona oo kafarurumi oo ka farurumay shiino iyo laka aragay dalka etoobiya sida iyo hawaramahayan ee wariyaal kasuun magaalada dhis ababa afarta qof yaa lakahayo gudo magaalada caasimada ee dhis ababa wasiirka caafimaadka dalka etoobiya oo magaasha lahangawi tadeza iyo saraakiil kale ayaa waliba iyo sheegana in afarta qof ee lunku shakaysanyeyn iyo dhaban aabaqoan iyo owanan dhaladi dalka etoobiya tan iyo arbaadi dhammaan dadka rakaabka ee ah ku safrow shiino hadeerow etoobiya waliba lakabaarahaya garoonka diyaaradaha caalamiga ee bole sada ku mid ee dadka lunku shakiysanya cudurkun waliba yooyiina arday obalha kubarati jaamacado kayaala magaalada wuhan ee dalka shiino meelasawan iyo eto goobta anka daran uuse ku dilaaci caabuqaasa waana saameyn kaweeldadii saraakiil caafimaadka waliba iyo sheeganaa in dadkun dhiigshow landiri doono koonfur africa si baaritaano lahanka suubiyo anka dambeyntii dhugunsadayaal shacabka falastiiniyiinta waliba iyo hankabaaqina qubado ankuwin ee adduunka iniyo kuhorkooyaan qorsho nabado bariga dhexe uise horkahow madawynaha mareykanka donald trump qorshagaasay waliba ku horjeysaday madawynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas markii uuse ka gacan seeray xiriir unkukoy inigaas iyo trump waliba lakawada in madawynaha mareykanka toddobaad kun se sheega doono qorasho nabadee bariga dhexe walibana magaalada washington kala kulmi doonay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha mucaradka israa'iil bani gantas dhowaan yahayti markii madawynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas uuse dadaalka nabado taraam ee bariga dhexe uuse ka tilmaamay iniyo etla dharbaxsho qardi kulun iyo xiligaas iyo weeladeen hogaamiyaalka falastiiniyiinta waliba iyo ka sheeganaa in iyoon aqbala doonno qorsho nabadeed ee taramus horkahow kureeda markii maraykanka qudus an aqoonsaday iniyo eta caasimada israa'iila warkii haaminimaadun idaacadda warsan ku dhugunsaasenayo antaninkaaga warka waliba hawadaasi marsiya ano bilahlaa sheekh shaceba walibana hasaare cabdiraxmaan cabdullaahi maleele intii warkun kulamid reedon kulmaana walibaasinkugu tabanaysa soo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu